gobolka ontario ee dalka canada ayaa laga soo wariyey hoos u dhac kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban ah taasoo noqonaysa tiradii ugu yarayd ee maalinla ah muddo lix toddobaad ah xilli gobolkaasi oo weli ku jira xayiraado ay dowladdu soo rogtay soomaalida ugu badan ee dalka canada ayaa degan gobolka ontario waxayna ka mid yihiin bulshooyinka uu saameeyey xanuunkani warbixintan waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o da xuseen urxaaji kadib markii kiisaska covid sagaal iyo toban ee gobolkan ontario uu cirka isku shareeray oo maalin walba lasoo warinayay shan kun oo xaalado cusub ayaa dowladda gobolkan waxay soo rogtay labaatankii bishii hore xayiraad muddo bila oo ku eeg sagaal iyo tobanka bishan taasoo dadka lagu faray inay ku nagaadaan guryahooda sidoo kalena waxaa la xiray ganacsiyo badan wax ka yar bil oo xayiraad uu saaran yahay gobolkan waxaa muddo todobaada hoos usii dhacaya tirada kiisaska covid sagaal iyo toban shalay oo isniin ahayd waxaa lasoo wariyey laba kun todoba boqol lix iyo toban kiis oo cusub oo keliya waana tiradii ugu yarayd muddo lix toddobaada dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay arrinkan waa kan yaasiin abikar cali xuseen maanta waa lix isbuuc kadib markii ugu horeysay oo ay hoos u dhacdo tirada xanuunka coronaviruska taasina waxaa door wanaagsan ka qaatay awaamiirta ay kusoo rogeen gobolka ontario ee maamulka gobolka oo ahaa in dadka guryahooda ay ku nagaadaan islamarkaana aysan banaanka u bixin haddii aysan dana muhiima ka lahayn ama aysan shaqo u socon hoos u dhacna aad arkaysa waxaa kaloo ay naftirkeeda qeyb wax ka qaatay talaalka cudurka coronavirus oo si xoolo uga socda gobolkan ontario iyaga oo mar walba beegsanaya xaafadaha isleeyihiin faafida cudurka waa ku badan tahay hoos u dhacan ayaa farxad gelisay dadka reer ontario ku daalay xayiraada iyo amarka ah guriga joog kaasoo u diidaya inay la kulmaan wax ka baxsan dadka ay guriga wada degan yihiin dad badan ayaa aaminsan in ay habboon tahay in weli taxadar la muujiyo oo aanan laysku imaan si looga baaqsado in mar kale uu kordho tirada covid sagaal iyo toban shamse ibraahim boolis ayaa ka mid a dadka sidaasi rumaysan walahi xuseen waxawaaye hoos u dhacay covidkan waxawaaye helihaada because hoos u dhacay markii oo dadka kalsooni badan isa siinayaan howlahooda caadiga bilaabayan but it's good inuu hoos u dhaco talaalkana lasii wado waxaan u jeedi lahaa soomaalida oo dhaqankooda iyo dad bulsha uu samaysan yihiin actual ee different ka yihiin dadka kaleeto bikaas dadka kale waxayba dhaqankooda u yahay in aan danahooda inay shaqadooda iyo waxooda aadaan maahan inta kale guryahooda ay joogaanoo sidoodaba restrict u ahaadaan laakiin annaga soomaali haddaan nahay dad oo bulsho ahaan u samaysan nahay abuuris ahaan culture ahaan marka waa very dangerous marka intay isdhahaan cudurka wuu baxay cudurkan ma bixin stageyuu qaaqaadanayaa marka markuu soo yaraado in la issii ilaaliyo oo la taxadaro waa wax aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah docr david williams oo kamid a saraakiisha caafimaadka ee ugu sarreeya gobolka ontario ayaa sheegay inay habboon tahay in xiraadaha iyo amarka ah guriga joog la qaado marka kiisaska covid sagaal iyo toban ee maalinlaha uu ka hoos maro kun kiis maalin walba dr david williams ayaa xusay inaysan doonayn inay arkaan nambarka covid sagaal iyo toban oo mar kale sare u kacaya mar afaraad inuu xanuunka soo rogaal celiyo iyo in ay magaalooyinka furaan haddana ay dib u xiraan haddaba cabdiqaadir maxamuud maalin oo loo yaqaano ilkacsi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana ka mid ah soomaalida degan magaalada ottawa ayaan weydiiyey aragtida bulshada ee ku saabsan in mar kale la kordhiyo xayraadda saaran gobolkan wallahi soomaalida intii aan ismaqalnay communitiga iyo dadka aan la shaqeeyo inta badan sida hadda wadanka canada hadda spring oo galayo samara dadku rajeyna niidooda kor waaye marka waxaa la islahay dhowr satimaan markii xayiraadu jirto waxa waaye insha allah cudurkuna wuu yaraa doonaa magaaladuna samaray geli doontaa wax badan waa furmi doonaan dabeetana hadda bishaan lagu jiro kale may magaaladan waxyaabaha caanka ay ku taha waxaa kamid waxa la yidhaha tulbis festival oo dadku ay soo baxaan oo falaawrada marka dadku niyadda sidaasay ku hayeen haddii hadda lagu daro mar kale adiga sitimaano kale dhinac marka laga fiiriyo waa mid maratay long term u fiican maratay magaaladan in oo maratay iyo gobolkaba dhinac marka laga fiiriyona dadka niyad jabay ku noqoneen tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa si dardar le uga socda gobolkan xaafadaha uu cudurka ku badan yahay oo kuwa soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan ayaa loo ogol yahay inay istallaalaan siddeed iyo toban sano jir iyo wixii ka weyn halka xaafadaha uu ku yaryahay xanuunka ay hadda istalaali karaan afartan sano jir iyo wixii ka weyn balse qorshaha dowladda ayaa ah in marka la gaaro bisha julaay ee sanadkan ay tallaalka koowaad helaan dhammaan dadka kanadiyanka ah xuseen nur xaaji v o a toronto